madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu si weyn uga hadlay arrimaha la xiriira wax isdabamarinta oo mararka qaar dowladda soomaaliya lagu eedeeyo madaxweynaha ayaa dadka shacabka ah wuxuu ugu laabqaboojiyey in ay ku kalsoonaadaan dowladda soomaaliya maadaama nidaam cusub loo dejiyey shaqada wasaaradda maaliyadda oo arrimaha daqliga qusaysa sidoo kale madaxweynaha waxa uu carabka ku adkeeyey in ay jiraan agab gaar ah oo lagu ogaanayo cid alaala ciddii isku dayda in ay ku dhaqaaqdo tallaabo musuq maasuq ah madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dadka shacabka ah in ay la shaqeeyaan dowladda federaalk soomaaliya dhammaan maanta waxaa howlgal ah oo shaqaynaya hay-adihii yacnii ay maaliyadda dalka ama maaliyadda dal kasta hay-adihii ay u lahaan lahaa haddii ay tahay wasaaraddii bangiga dhexe xisaabiyihii guud hantidhowrihii guud iyo intii kale oo hay-adood oo la shaqaynaysa oo muxuu booliiska muxuu aha ilaalinta muxuu aha cashuuraha iyo ay ka mid yihiin iyo hay-adaha kale ee dhaqa yani maaliyadda soo ururiya iyo kuwa daba taagan intaba dhammaan maanta inay wada howlgal yihiin oo ay shaqaynayaan raalli kama ihin maalin maalmaha ka midana kumaanaan fikirin in maxaanku idhaahdaay dhaqaalaha ama maaliyadda yar ee dadka dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ay leedahay in si xun loo isticmaalo waxaan iska reebnay inaan annagu si xun u isticmaalno cid kale inay si xun u isticmaashaan marna iskumaanan iskumaanan diig iskumaanan ogolaan haddii dhaqama qaarkood ay jiri jireen oo sistamka dowladda bannaankeeda maaliyadda dowladda in lagu maamulo ay jiri jirta maanta ma jirto maanta nidaam electronic ah oo dabagal leh oo maxaanku raa la dabageli karo oo wixii meel laga bixiy wixii meel lagu shubay ciddii wax meel ka badashay magaceedii iyo wakhtigay badashay iyo saacadday badashay la soo helayo la weydiin karo ayaa muxuu ahay dalka maanta nidaamkiisa maali dowladda federaalka maaliyadeeda u dhisan shan bilyan oo dollar lacag ka badana soomaaliya lagu leeyahay lacagtaasi ilaa aan meel saarno dalku dayn karana ma qaadan karo maalgelin soo ku helaana waa adag tahay hay-adihii maaliyadda oo la dhiso oo la xoojiyo lacagahaas caalamku nagu leeyahay oo muxuu muddo dheer dhowr iyo labaatankii sano soomaaliya ay burbursadeen intaa sii kordhayo sii kordhayo maalinba muxuu ahay dulsaarku uu sii korayay inaan meel saarnaana laga rabaa inaan hal mar soo taagno aan bixinno qasab maaha laakiin nidaamaa jiro lagugu aamin haddii nidaamkaaga maaliyadda la aamino oo siduu u shaqaynayo lagu qanco lacagtaas magideeda waa waa laga macaamilayaa waa laga macaamilayaa qaaraa la cafin doonaa qaaraa dib loo dhigi doonaa agabkan uu sheegay madaxweynaha dowladda soomaaliya in ay isticmaasho wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya kaasoo looga hortegayo musuq maasuqa ayaa goor sii horeysay wasaaradda waxaa ugu deeqday mid ka mid ah hay-adaha ugu weynee caalamka ee la dagaalanta musuq maasuqa